أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وsلم عlى نبيina mحمed وعlى آlه وأصxaaبه أجمaعين waxaan ku dhex jirnay tafsiru suuraةi huud aayadda konton iyo saddexaad ayuu casharkeena ka bilaabmayaa in shaء allahu tacaalى waxaan dhex galnay qisadii nabiy llaahi huud qoomkiisii caad iyo habkii uu dacwada ugu bilaabay iyo manhajkiisa dacwada meesha uu ka bilowday inuu ahaa towxiidka dabadeedna markaa uu amray inay alle cibaadada u khalisaan ay u shirkigana ay ka towbad keenaan allana cibaadada ay u khalisaan tarkiib ayuuna ku sameeyey oo hadday sidaas yeelaan in dhul samadana ilaahay u dararinayo dhulkana ilaahay barakaadkiisa uu siinayo awood iyo xoogna alla uu ku kordhinayo midda ay haystaan sidaasuu alla su-eeyaa nebiyullaahi huud qoomkiisii uu ku waaniyey usluub tarkiib ayaa la yidhaahdaa cibaadada alle iyo towxiidka iyo xaqa alle ayuu markaa wuxuu ku jeclaysiinayaa isagoo uga hadlayo waxa ay helayaan marka ay alla subxaanahu wa tacaala ay waxidaan marka dambena usluub tarhiib ayuu isticmaalayaa oo haddii ay qaadan waayaan waanada waxa ku dhacayo uga digayaa waa tarkiib iyo tarhiib marka iyaga marka markuu sidaa u waaniyey u tarkiib geliyey sidanay ku jawaabeen qaaluu waxay yidhaahdeen yaa huudu huudow maa ji'tanaa noolama imaanin bibayinatin wax xujo ah noolama imaanin oon kugu raacno wamaa naxnu anaguna ma nihin bitaarikii kuwii ka tegayo aalihatinaa macbuudyaalka aan caabudayno can qowlika liajli qowlika warkaaga dartii uga tegi mayno wamaa naxnu anagu ma nihin laka adiga bimu'miniina kuwa kuu rumaynayo in naquulu maa naquulu ma dhahayno ilaa ctaraaka waxaa un ku asiibay baan dhahaynaa bacdu aalihatinaa ilaahyadeenna qaarkood ayaa bisuu-in xumi kugu asiibay dhib kugu taabteen oo khabal iyo waali iyo ayay kuu keeneen ilaahyaalkeenna qaala wuxuu yidhi nebiyullaahi huud innii aniga ushhidullaaha allaan markhaati gashanayaa washhaduu idinkana markhaati noqda annii biannii aniga beri-un mid beri ah inaan ahay mimaa kii xaggii inaan beri ka ahay oon ka fogahay tushrikuuna aada ilaahay wax la siinaysaan ood wax la wadaajinaysaan min duunihi isaga sokadiisa yacnii markaa aada caabudaysaan fakii duunii ishirqoola oo ay hagarsada jamiican xaal aad tihiin dhammaantiin huma markaa dabadeed laa tundiruuni ha ii suganina oo waxaad haysaan soo daayo keena innii aniga tawakaltu cala allaahi allaan tala saartay korkiisa rabbii rabbigay korkiisaan tala saartay iyo wa rabbikum idinka rabbigiin maa min daabbatin daabad dhulka korkiisa ku kutubtaa ma jirto ilaa huwa aakhidun ilaa huwa allaa aakhidun haysto oo ku dheggan binaasiyatihaa daabaddaa fooddeeda oo isagaa maamulaya waay inna rabbii rabbigay calaa siraatin jid korkiis ayuu ku taagan yahay jidka oo mustaqiimin toosnaan badan oo aada u toosan marka iyagii marka wixii xujaj uu u keenay oo dhan waxba xujaa kama aynan soo qaadin qaaluu waxay yidhaahdeen yaahuudu huudow maa ji'tanaa nalooma noolama imaanin bibayinatin wax xujo ah noolama imaanin oo aan ku qanacno adiga markaa yacnii ma noo keenin sidaabay ku dhaheen bibayinatin ay biburhaanin waxujatin waadixatin calaa maa taquulu warkan aada leedahay xujo cad uma keenin meeshaa marka waxaad ka qaadanaysaa qofka haddii ay hawa ku jirto barnaamij hadduu maskaxdiisa ku jiro uu ka guuxayo xujo kastaa haddii loo keeno weli wuxuu leeyahay xujadu ma dhammaystirna wax daliila lama imaanin nimankan iyagoo shirki dhex taagan oo nebigii alle ee loo soo dirayna waxyigii alle uu ku dul aqrinayo ee uu leeyahay wax kalena uusan dhehaynin aan ahayn war allihii idinka idin abuuray ee nicmada idinku leh keliya caabuda dhagaxdan waa magacyo idinka un aada magacyo ula baxdeen iska daaya arrintaas bay waxay leeyihiin gar iyo xujo weli looma hayo bani aadam dhumay marka ama ha noqdo qof mushriga ama mid mubtadica oo ay bidcada iyo hawadu ay waashay oo ay kharibtay oo maskaxdiisa ay aad u dhex gashay oo bidcadaasi cabay oo diin ka dhigtay haddaad intaasoo aayad iyo intaasoo xadiid iyo intaas oo hadaloo toosan aada ula timaado waxaa laga yaabaa weli inuu yidhaahdo xujadu ma dhammaystirna wax xujaa ma keenin dayib sidaasay markay yidhaahdeen wamaa naxnu anaguna manihim bay dhaheen bitaarikii aalihatinaa macbuudyaalkeenna kuwii ka tegayo can qawlika liqowlika warkaada uga tegayo cantan marka bimacnaa bimacnaa tacliil in lagu macneeyo oo macnuhu uu yahay adiga war warkaaga dartiis uga tegi mayno waxaan ku taagannahay tafsiir labaadna waa jiraayo can qowlika in la yidhaahdo lagu tacallujiyo ee wasfi lasoo qadarayo xaalo ah oo markaa ay noqonayso wamaa naxnu anagu manihim bitaarikii aalihatina macbuudyaalkeenna kuwa ka tegaya manihin innaga saadiriina xaal aan ku fulayna markaasi can qowlika adiga warkaaga annagoo ku fulayno marka canta macnaheedii rasmiga ah bay markaa taagan tahay haddii saadiriina lasoo qadaro cantana saadiriinada lagu tacallujiyo canta markaasi macnihii loo dejiyey ayay taagan tahay markaa ayb labadaaba marka tawjiihba waa la sheegaa saadiriina xaal aan ku fulayno can qowlika warkaaga kuwa ku fulaya ma nihin waayo annaga ayb amase marka can qowlika liqowlika in la yidhahdo mufasiriintuna taasay u badan yihiin warkaaga dartii ilaahyadeenna uga tegi mayno wamaa naxnu laka aniga wamaa naxnu manihin annaga bimu'miniina kuwii u rumaynaya laka adiga kuwii kuu rumaynaya ma nihin annaga oo warkan aada sheegayso kuu rumayn mayno waa runtaa ku dhihi mayno markaasay haddana safaahadii iyo doqonnimadoodiibay meel kale haddana ayay la gashay inay isaga cabsi geliyaan oo ay ku cabsi geliyaan dhagax iyaga ay qorqoreen oy gacantooda ku sameeyeen oy magacyo u bixiyeen ayay nebigii ilaahay ku cabsi gelinayaan oo waxay leeyihiin in naquulu maa naquulu ma dhahayna annaga ilactaraaka waxaan un leenahay waxaa ku asiibay bacdu aalihatinaa ilaahayaalkeenna qaarkood ayaa bisu-in waali iyo dhib kugu asiibay intaa un baan ku dhahaynaa marka dee ilaahyadoodii waxay ka dhigayaan sidii inay wax tarayaan oo ay wax keeni karaan dhib ee dhib inay keeni karaan ee dheef inay la imaan karaan dhib inay qaadi karaan inay dhib keeni karaan sidaasay ka dhigayaan dee ilaahayna waxa uu yidhi waxaan isaga ahayn dhib iyo dheef inuunan keenin buu sheegay qul idcu ladiina zacamtum min duunihi falaa yamlikuuna kashfa adurri cankum walaa taxwiilan ma awoodaan yacnii inay dhibka idinka faydaan inay idinka wareejiyaan oo meel kale u raraanna ma karaan oo ma awoodaan ayuu alla yidhi iyagiina waxay leeyihiin waxa kuwaalay waaba ilaahyadeenna lagaa galay sababtoo ah ilaahyadeennaad wax kastaad wax uga sheegaysay oo aada u nuqsaaminaysay baa waxan kugu dhaceen daa'imanna dadka caqiidadoodu ay iska khariban tahay caqiida xumidu waxay leedahay dacfulqalbi ayay leedahay qofka haddii caqiidadiisu xumaato qalbigiisa dacfulqalbi baa ku jiray dacfulqalbigii marka waxay ke wuxuu keenayaa wax walba inuu ka cabsado xataa dhagaxdaasi in loogu uu ka cabsado jinkii inuu ka cabsado inuu ka cabsado yacnii qof baa ku fiirinaya waxbuu kugu samaynayaa maxaa yeelay qalbigii baan alle ku xirnayn ma adkaarsado subax iyo galab ee salaadihii khushuuc kuma tukado cadamada rabbi iyo weynaanta rabbi iyo tala saarasho alla waa ka maqan tahay qalbigu haddii ilaahay weynaantiisa ay ka maqnaato cid kasta waa ka cabsanayaa waxa wax ugu yar ayuu ka baqayaa bal fiiri nabiyullaahi huud sidau ugu jawaabay qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi huud innii aniga ushhidu llaha allaan markhaati gashanayaa washhaduu idinkuna markhaati ka noqda annii biannii aniga bari-un mid ka fog oo beri ka ah inaan ahay mimaa waxaa tushrikuuna aada cibaadada la wadaajinaysaan min duunihi alla sokadii ah waxaa alla sokadii ah ood ilaahay wax ugu daraysaan shuqul iskuma lihiinoo beri baan ka ahay ogaada bal markaa aniga uma markaa dabadeed jamiican faki fakiiduunii ishir qoola oo i hagarsada jamiican xaal aad tihiin dhammaantiin uma markaa dabadeed laa tundiruuni ha ii suganina waxaad haysaan marka keena haddaba maqla oo ogaada ilaahyadiinu anu beri baan ka ahay innii tawakaltu waxaan tala saartay anigu calallaahi alla korkiisaan tala saartay rabbii rabbigay baan tala saartoon isku halleeyey iyo wa rabbikum idinka khaaliqiinii idin abuuray allaha weyn baan haystaayo xifdigiisa ayaan hoos gelayaa oo isagaa marka i ilaalinayo suuratul ancaamna waxaan kusoo marnay nabiyullaahi ibraahim qisadiisa wa kayfa akhaafu maa ashraktum walaa takhaafuuna anakum ashraktum billahi maa lam yunazil bihi calaykum sulطaana faayu lfariiqayni axaqu biاlmni in kuntum taclamuun suuratu lacraafna waxaan kusoo marnay nebigu in lainuu yidhi ina waliya allahu aladii nazla alkitaaba wahuwa yatawala الصaalixiin sidaa dhahan aniga weligey weligeygu waa allah isagaa idifaacayo ee ilaalinayo dadka saalixiintana isagaa maamulayo o tawalinayo ayb darsiga marka laga baranayaa meeshani waxay tahay ruuxa inuu kalsoonida alle ku dadaalo asbaabtiina inuu qaato wixii sharciga ku bannaan tawakulka iyo kalsoonida rabbina inuu ku dadaalo midaasaa qalbigiisa xoog siinaysa waxaan kale maadada iyo awoodan maadigaa iyo midan kale ee isaga yacnii iyadoonba loo jeedin xataa laga baqayo wax weyn ma keenaysa markaasi ayb oo ruuxu marka inuu adkaarta subaxdii aada ugu dadaalo midda galabtiina ku dadaalo kolkuu seexanayo adkaarteeda uu ku dadaalo salaadaha jamaacada uu ilaaliyo rawaatibta iyo sunnooyinka uu ku dadaalo inuu rabbigiisi dhaba ugu xirnaado maa min daabatin daabad ma jirto dhulka korkiisa ku soconaysaa ilaa haddii ay jirto huwa isagu alleh aakhidun mid qabanayo hayo waayo binaasiyatihaa foodeeda midkii ku dheggan oo hayo ku tasarufo waayo marka foodan maxaa gaar loogu sheegay ibnu jariir wuxuu yidhi wakhusa naasiya naasiyadii baa la gaar yeelay liana alcaraba carabtu idaa wasafat insaanan lahu bidillati idaa wasafat insaanan bidillati carabtu markay qof rabaan inay ku sifeeyaan dullinimo iyo walkhuduuci iyo inuu aada u khuduucsan yahay qaalat waxay dhahdaan maa naasiyatu fulaanin ilaa biyaddi fulaan hebel fooddiisa hebel unbaa haayo ayb ay inahu mutiicun lahu waa adeecsan yahay waaye yasrifuhu kayfa yashaa meeshuu doonu u gedgediyaa adiga markaad qof u dullowdo oo meel allaale meesha uu doono uu markaa yacnii kuu leexleexsan karo oo aada sidaas ugu khuduucdo ood ugu dullowdo ayay waxay yidhaahdaan carabtu maa naasiyatu fulaan ilaa biyaddi fulaan hebel gacantiisay ku jirtaa ninkaa fooddiisa yacnii sidaa ku tasarufo macnaha marka halkani waxay tahay daabad dhulka socotaa ma jirta ilaa allah maamulo oo ku tasarufo ayb ina rabbii rabbigay calaa siraatin jid korkiis buu ahaaday jidka oo mustaqiimin toosan alimaam ibnulqayim wuxuu leeyahay aayadda calaaqada ka dhexaysa ina rabbi aayadda ilaa huwa aakhidun binaasiyatiha iyo ina rabbii calaa siraatin mustaqiim waxay tahay ilaahay isaga oo maamulka iyo tasarufka wax kasto isaga gacanta ku haya haddana dariiqa oo u maamulayo waa dariiq cadaalad iyo xikmad ku dheehan ina rabbii calaa siraatin mustaqiim macnaheeda sidaas waay mararka qaar waxaa jira qof inuu awood helo oo ilaahay gacantiisa awood geliyo awooddiisii si marka xikmadaysan uma isticmaalayo halkan ku dhac halkan ku dhac halkan ku dhac dadkii dhan ayaa marka arkayo dulmiga iyo kharibaadda waa lala yaabaya ee rabbi marka waa awood badan yahay haddana ilaahay subxaanahu watacaala xikmad la-aan wax uma sameeyo ficil walba uu samaynayana waa xikmadaysan yahay cilmi buuna ku dhisan yahay ee bani aadan xoog iska helayo kale maaha macnaha marka ina rabbi calaa siraatin mustaqiim sidaas xadiidka nebiga ducaa ulkarbi iyadana waxaa ku jirtay waxaa ku jirtay marka maadin fiya xukmuka xukunkaaga ilaa yani mid aniga igu socday oo igu dareersaday weeyaan cadlun fiya qadaa-uka qadaha aniga aada ii xukuntay dhexdiisana cadli iyo ayuu ku ayuu ku dheehan yahay marka cadaaladii xukunkaaga igu fulay cadaalad buu igu yahay waatana marka maa min daabatin ilaa huwa aakidun binaasiyatiha ina rabbii calaa siraatin mustaqiim kitaabkiisa alfawaa'id buu sidaa ku yidhi ayb ina rabbii rabbigay calaa siraatin jid korkiis buu ahaaday jidkao mustaqiimin toosnaan badan fain tawallow faqad ablagtukum maa ursiltu bihi ilaykum fain tawallow fain tatawallow haddaad jeesataan faqad xaqiiqe ahe ablagtukum waan idin gaarsiiyey maa kii baan idin gaarsiiyey ursiltu bihi la ila soo diray ilaykum idinka xaggiina la iigu soo diray waa idinsoo gaarsiiyey wayastakhlifu wou khaliif yeelanayaa rabbii rabbigay qowman qolo ayuu idinku bedelanayaa hayrakum idinka hayrkiin ah walaa taduruuna mana dhibaysaan hu rabbi ma dhibaysaan shay-an waxba ku dhibi maysaan ina rabbii rabbigay calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiis xafiidun midkii ilaalin badan waay hadda marka waa kan tarhiibkii mar haddii ay diideen dacwadii waa markii hore waa rajo geliyey hadda marka tarhiib waa cabsi gelinaya fainfain tawallow ay fain tatawallow haddaad jeesataan idinka iyagiibau la khidaaba faqad ablagtukum marka faqad ablagtukum jumladan inta jawaabteeda waaye sida ay munaasab isugu yihiinna waxay tahay risaalada uu soo gaarsiiyey maxay keeneen yacnii risaalaan idin soo gaarsiiyey xujadii waa idinku oogantay haddaad markaa risaaladaasi waxay keensanaysaa haddii la qaadan waayo halaag inuu imaado jawaabtii marka waa taasa haddaad jeesataan waa la idin cadaabayaa bay ka dhigan tahay marka ayb faqad ablagtukum maa ursiltu bihi ilaykum waa la idin halaagaa waayo leanna asbaabtii halaagga waa la waad la timaadeen fain tawallow fain tatawallow haddaad jeesataan faqad xaqiiqe ee ablagtukum waan idin gaarsiiyey maakii ursiltu bihi la ila soo diray maagaba ilaykum idinka xaggiina la iigu soo diray wayastakhlifu rabbii rabbigay wuu idinku bedelanayaa qowman qolo hayrakum idinka hayrkiina buu idinku bedelanayaa markuu idin xaaqo dhulka dad kaleu keensanayaa walaa taduruuna mana dhibaysaan hu alleh shay-an bishay-in waxba ku dhibi maysaan ilaahay manaa ma dhibaysaan macnaha waxay tahay hadduu idin halaago mulkigiisa waxba ka nuqsaami maayo amase marka uu idin halaago cid uu ka baqayo inay wax u raacataa ma jirto walaa yakhaafu cuqbaaha oo kalow ina rabbii rabbigay calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiis xafiidun midkii ilaalin badan waay walamaa jaa amrunaa najaynaa huudan najaynaa huuda walamaa markii jaa-a uu yimid amrunaa arri amarkeennii markuu yimid cadaabkeennii najaynaa waanu korinay huudan huud waan korinay oo waa badbaadinay isaga iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macahu isaga la jirkiisa biraxmatin naxariis ayaanu ku badbaadinay oon ku korinay naxariista oo minaa xaggeenna ka ahaatay wanajaynaahum waan korinay min cadaabin cadaab ayaan ka korinay cadaabka oo haliidin aada iyo aada u adag wa tilka taadaasi caadun caad waaye midaas waa caad ayb jaxaduu way diiday biaayaati rabbihim rabbigood aayaadkiisii bay diideen wa casow way caasiyeen rusulahu ilaahay rusushiisii bay caasiyeen watabacuu waxay raaceen amra kulli jabbaarin mid kastoo dad qasbid badan arrinkiisii ayay raaceen amarkiisa caniidin ee madax adag wa utbicuu waa la raaciyey fii haadihi tan dhexdeeda tan day addunyaa ee adduunyada ah dhexdeeda lacnatan ayaa la raaciyey lacnad ayaa adduunyadii lagu raaciyey naxariistii alloo laga fogay oo la halaagay wa yowma alqiyaamati iyo maalinta qiyaamahana lacnad baa la raaciyey alaa hooy ina caadan caad kafaruu way diideen rabbahum rabbigood bay diideen alaa hooy bucdan baciduu way fogaadeen bucdan fogaanshay fogaadeen ama baciduu ha fogaadeen bucdan fogaansho ha fogaadeen ama waxaa tiraahdaa baciduu ha halaagsameen bucdan halaagsan ha halaagsameen licaadin reer caad qowmi huudin ahaa marka bucdan waa masder dabcan caamilkiisa uu maxduuf yahay laba macnouna ixtimaalayaa bucdi bimacnaa did lqurb dhowaanshaha didkiisa bimacnaa halaagna waa ixtimaalayaa midda qurbigana wuxuu ku imaanayaa bacuda yabcudu bucdan ayb midda halaagana wuxuu ku imaanayaa bacida yabcadu bacadan wa bucdan ayuu ku imaanaya ayb labada marka waa suuragal dabcan oo bucdanta labada macnaba masder way u noqon kar way u noqon kartaa ayb alaa hoy bucdan halaagaa licaadin u sugnaaday yacni ha halaagsameen qowmi hu qowmi huudin huud qoomkiis ahaayeen ayb marka ilaahay subxaanahu watacaala qaylow ku halaaga sayxa ayuu ku halaaga hal mar uu ku qayliyey qayladaasina marka waxay ke waxaan ujeedaa dabayl buu alla ku halaagay dabayshaasina marka waxay keentay inay dhulka ka rujiso oo iyagii marka intay kor geyso ay soo tuurto kaanahum acjaazu naklin khaawiya ayb maalmay haysay marka wa amaa caadun fastakbaruu fi lardi bigayri اlxaqi wa qaluu man ashaddu mina quwa sidaas markay yidhaahdeen awalam yarow an allaha aladii khalaqahum huwa ashaddu minhum quwa wa kanuu biaayaatina yajxaduun faarsalnaa calayhim riixan sarsaran fii ayaamin naxisaatin linudiiqahum cadaaba alkhisyi fi lxayaati اddunya cadaabku marka kaas waaye walamaa markii jaa-a uu yimid amrunaa amarkeenna halaageennii markuu yimid najaynaa huudan huud ayaan badbaadinay oo huud waa korinay iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macahu isaga la jirkiisa biraxmatin naxariis baan ku korinay naxariista oo minaa xaggeenna ka ahaatay wanajaynaahum waan badbaadinay min cadaabin baan ka badbaadinay cadaab cadaabka oo qaliidin aada u adayg badan wa tilka taadaasi caadun reer caad waaye jaxaduu way diiday caad biaayaati rabbihim rabbigood aayaadkiisii bay diideen oo ay dafireen wacasow way caasiyeen rusulahu rusushiisiina way caasiyeen watabacuu waxay raaceen amra kulli jabbaarin mid kastoo dad qasbid badan amarkiisa kaasoo caniidin madax adag ayb ayay raaceen oy dabagaleen ayb marka wa tilka caadun tilka marka lagu ishaarayo ishaaro taaniitha macnuhu waxaa weeyaan qabiiladaa la milicsana ayb bimacnaa alqabiila weeyaan ayb marka kuwooda si watabacuu amra kulli jabbaarin caniidna kuwoodii liitay ee hooseeyey kuwoodii waaweynaa ee shirkiga iyo xumaanta u horseeday bay iska dabagaleen rusushii allana way ka tageen wa utbicuu waa la raaciyey fii haadihi tan dhexdeeda tanday addunyaa ee adduunyada ah waxaa la raaciyey lacna tan lacnad baa la raaciyey naxariistii alloo laga fogeeyey oo waa la halaagay ayb wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha wa fii yowmi alqiyaamatina lucinuu waa la lacnaday alaa hooy ina caadan caad kafaruu rabbahum rabbigooday kafaruu way ku kufrisay rabbahum rabbigoodii ayay ku kufriyeen alaa hooy bucdan halaag licaadin caad haw ha fogaadeen ama ha halaagsameen oo halaag yaa u sugnaaday qowmi huudin wa ilaa tamuuda akhaahum saalixa halkanna waxaa laga gelayaa marka qisadii nabiyullaahi saalix qoomkiisii marka reer thamuud bay ahaayeen waadilquraa ayay deganaayeen madaa-in thamuud marka qolooyinkaa iyaguna dacwadii nabiyullaahi saalix iyo siday ahayd wa ilaa thamuuda wa arsalnaa waan dirnay ilaa thamuuda reer thamuud akhaahum walaalkood baan u dirnay saalixan saalix aha walaaltinimo xagga nasabkaa waay mid diineed maaha qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkayow ucbudullaaha alla caabuda maa lakum malihidin idinka min ilaahin macbuud malihidin macbuudka oo gayruhu ilaahay heyrkii ah idinku malihidin huwa isaga alle iyo ansha'akum idin amaamuday oo idin abuuray min alardi dhulka xaggiisa idinka abuuray aadan baa marka laga wadaa wastacmarakum waa idinku camiray fiihaa dhulka dhexdiisii buu idinku camiray jacalakum cumaaran buu idinka yeelay kuwa camiro fiihaa ardada korkeeda camira buu idinka yeelay waa nicma marka fastakfiruu dembi dhaaf dalba hu isaga alla ka dembi dhaaf dalba uma markaad oo shirkigii ka dembi dhaaf dalbadoo ka laabta uma markaa dabadeed tuubuu u noqda ilayhi ilallahi alla intii kaa u laabta oo inaad isaga caabudaan oo cibaadadiisii u laabta ina rabbii rabbigay qariibun mid dhowaanshiyo badan weeyaan mujiibun oo haddana ajiibo ducada ciddii bariso qaaluu waxay yidhaahdeen yaa saalixu saalixow qad xaqiiqe ah kunta waxaad ahayd fiinaa innaga dhexdeenna marjuwan mid la rajaynayo lagu hanweyn yahay qabla haadaa kan ka hortiis waxaana aada la timid ka hor nin loo hanweyn yahay ayaad ahayd atanhaanaa ma naga reebaysaa an nacbuda inaan caabudno maa waxa yacbudu ou caabudayo aabaa-unaa aabbayaalkeen waxay caabudayeen miyaad naga reebaysaa wa inanaa anagu la fii shakin shaki dhexdii ayaanu ku sugannahay mimaa kii xaggiisaan kaga sugannahay tadcuunaa aada noogu yeeraysid ilayhi shayga xaggiisaba shakiga oo muriibin wax shaki gelinayo shaki aada u daran oo wax shaki gelinayaan ka qabnaa waxaan aada noogu yeeraysid ayb de waxa uu ugu yeeray miyaa wax laga shakiya aniga iyo caabuda ma dhihin lacag isiiyana ma dhihin madaxaan idiin noqonayaana ma dhihin rabbigii idin abuuray dhulka idinku camiray caabuda bani aadamkii waxbuu kasoo saarayaa intaas ayb wa ilaa hamuuda waarsalnaa ilaa hamuuda waxaanu u dirnay akhaahum saalixan qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkayow ucbudullaha alla caabuda maa lakum malihidin min ilaahin macbuud malihidin hayruhu alla heyrkii a malihidin hayruhu iyo hayrihi labada qira'a laba qira'a oo mashhuuro mutawaatira waa hayrihi marka la yidhaahdana lafdiga ayaa la milicsadayo min ilaahin lafdiga waa majruur hayrihi marka lafdigay la socotaa hayruhu marka la yidhaahdana minta maadaama ay zaa-ida xagga icraabta ay ka tahay min ilaahintu waa iska rafcisan tahay xagga maxalka oo markaa macnuhu wuxuu yahay maa lakum malihidiin min ilaahin ay ilaahun malihidiin waay ilaaha oo hayruhu aan alla ahayn malihidiin ayb huwa isagaa ansha'akum idin abuuray min alardi dhulka xaggiisau idinka abuuray waana aadamba dhulka ka abuuray aadamna de inagiibaa ka farcannay oo iyagiibaa ay ka mid yihiin wastacmarakum kuwa camiro ayuu idinka yeelay alleh fiihaa dhulka dhexdiisa kuwa camiro ayuu idinka dhigay inaad dhulkii camirtaan fastakfiruuhu dembi dhaaf weydiista uma markaa dabadeed tuubuu ilayhi usoo noqdo u toobad keena ina rabbii rabbigay qariibun mid dhow weeyaanoo mu'miniinta u dhow oo ayidaada iyo nasriga iyo waxaas oo dhan mu'miniinta waa ugu dhow yahay rabbigay qurbigu marka qurbi khaasa iyo mid caamaa kala jira midka khaaska kan aayaddu hadda ay tilmaamaysa waa midka caamkaana dee ilaahay cid kasta waa u dhow yahay bilcilmi waalixaadati buuna ugu dhow yahay ayb ina rabbii rabbigay qariibun mid dhowaanshiyo badan weeyaanoo mu'miniinta u dhow mujiibun oo haddana ajiibo ducada dadka isaga baryaya qaaluu waxay yidhaahdeen yaa saalixu saalixow qad xaqiiqee kunta waxaad ahayd fiinaa annaga dhexdeenna marjuwan mid la rajaynayaad ahayd qabla haadaa kan aada la timid hortiis laba macnaa marka ku jiro marjuwantan sida ay u rajaynayeen waa maxayna in la yidhaahdo yacni waxay rajeyn dhowr macnoba waa ku jiraan macaanida laakiin ugu mashhuursan waxay tahay sayid inaan kaa dhiganno caqligaaga iyo dabcigaaga wanaagsan iyo habdhaqankaaga waxaanba rajaynaynay inaan oday kaa dhiganno oo boqor aan kaa dhiganno oo boqoradeennan markay tagaan adiga inaan boqor kaa dhigno oo aan markaa yacni sayid aan kaa yeelanno saas baan tabaynay oo aan rajaynaynay ay kunaa narjuu an takuuna sayidan fiina waqiila waxaa la yidhi kunaa narjuu waxaan rajaynaynay an tacuuda ilaa diinina yacni waxaan rajaan kaa qabnayo markii hore yacni markaan aada soo weynaatay waxaan islahayn diintii waxaan uu haysto waa kasoo laaban doonaayo waxaad idinka caabudaysaan buu usoo noqon doonaa rajaaba lagaa qabay haddaadba sii fogaatay waa maxay bay leeyihin labadaas macnaa ugu mashhuursan ayb atanhaanaa ma naga reebaysaa an nacbuda inaan caabudno maa waxa yacbudu ou caabudaya aabaa-unaa aabbayaalkeen wa inanaa anagu la fii shakin shaki dhexdii ayaan nahay mimaa kii xaggiisaan kaga sugannahay tadcuunaa ilayhi aada noogu yeeraysid shakiga oo muriibin wax shaki geliyo muriib marka min araaba yuriibu baa laga bixiyey wasfigu marka muriib ayuu ku imaanayaa waa ismu faacilin min mutacadin ficil awalba mutacadi ah ismigiisa faacil waay araaba marka la yidhaha waa shaki geliyey waay muriibna wuxuu noqonaa mid shaki geliyo ayb macnahaas marka waa lagu macneeyaa macno labaadna waa jiraayoo muriib in loo jeedo ismu faacil min laasimin ficil laa laasima in marka ismu faacil looga dhigay oo macnuhu marka uu yahay araaba arajulu ay saara daa riibatin qofku marka uu noqdo qof shaki u saaxiiba muriib ayaa la yidhaahdaa ayb muriib ayaa la yidhaahdaa marka wainanaa la fii shakin baan ku sugannahay mimaa kii xaggiisaan kaga sugannahay tadcuunaa ilayhi aada noogu yeeraysid shakiga yacni muriibin yacni ku markaa yacni shaki u saaxiiba shakigaas oo shaki u saaxiib ah ayb marka macnaha dambe sidaas uu noqonaya kaas dambe markaa dee isnaadu ashaki ila shaki shakigii oo shaki loo isnaadiyo isnaad majaazi iska abuu noqonayaa baxrulmuxiidka ee sidaasuu leeyahay abu xayaan alandalusi raximah llah naam ayb macnaha horaasa aada isaga fudud in lagu wado shakiga oo muriibin wax shaki gelinayo qaala yaa qowmi ara-aytum in kuntu calaa bayinati min rabbii qaala waxa uu yidhi yaa qowmi qowmkayow ara-aytum bal ii sheega in kuntu haddii aan ahaado aniga calaa bayinatin haddaan bayino korkeed xujo cad korkeed mid ku sugan aan ahay xujada oo min rabbi xagga rabbigay ka ahaatay wa aataanii uu isiiyey rabbigay minhu xaggiisa raxmatan naxariis uu iga siiyey faman yaa yansurunii ii gargaarayo min allaahi ilaahi cadaabkiisa yaa iiga hiilinayo in casaytuhu haddii aan isaga caasiyo famaa tasiiduunanii ii siyaadin maysaan gayra takhsiirin khasaare inaan idinku xukumo maahani ayb inaan khasaare idinku xukumo oo aan dad khasaaray inaad tihiin idinku xukumo maahae warkiinu wax kale igu kordhin maayo ayb saana markaa markay sidaa yidhaahdeen jawaabtan buu u bixiyo qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkayow ara-aytum bal iiga warramo ii sheega in kuntu haddii aan ahay calaa bayinatin xujacad korkeed mid ku sugan haddii aan ahay xujacad haddaan ku taaganahay bal ka warramo xujada oo min rabbi xagga rabbigay ka ahaatay wa aataanii uu isiiyey minhu alla xaggiisa uu iga siiyey raxmatan naxariis uu iga siiyey waa risaaladee ee ilaahay markuu risaale ee naxariis ii kordhiyey ee uu risaale isiiyey ee haddaan risaaladaa naxariistaa alla kusu ku suganahay xujo cadna aan ku taaganahay oon gar idinka haysto rabbigii idin abuuray caabuda aan idin leeyahay haddaan aniga caasiyo maxaa marka faman yansurunii yaa ii gargaaraya min allaahi ilaahay cadaabkiisa yaa iiga gargaaraya haddaan warkiina yeelo cadaab alla yaa iiga gargaaraya ayb marka faman yansuruniidaas in kuntuda iyadaa jawaab u noqonayso famaa tasiiduunanii ii kordhin maysaan oo ii siyaadin maysaan gayra takhsiirin inaan khasaare idiin nisbeeyo maahay takhsiir marka macnihiisu sidaas waanaa waa facala ayaa laga bixiyey waana linnisba waa wasnun buniya lifacala wahuwa linnisbati wahuwa hunaa linnisbati oo qofka markaad fisqi u nisbayso tafsiiq ayaa la leeyahay markaad gaalnimo u nisbeynaysa takfiir baa la leeyahay bidco markaa u nisbeynaysa waxaa la leeyahay tabdiic khasaara markaad u nisbeynaysa takhsiir baa la dhahaya macnuhu marka waxay tahay warkiinaan ii waxba igu kordhin maayo inaan idinku xukumo khasaare inaad dhex taagan tihiin maahani ee macnuhu maahan looma jeedo famaa tasiiduunanii ii kordhin maysaan gayra takhsiirin khasaare maaha wax kale ii siyaadin maysaan maaha ila maxaa yeelay isaga maa awal khasaare ku jiray nabiyullaahi saalex khasaara wax kale ii kordhin maysaan oo khasaaraad igu kordhinaysaan macnaheedu wuxuu noqonaa inuu awal khasaare ku jiray oo warkaana khasaaro kusii kordhinayo isaguna marnaba khasaaro kuma jirin walidaalika wuxuu leeyahay alxuseyn bnu lfadl baqawi sida uu wariyey lam yakun saalixun calayhi salaam fii khasaaratin ma ku sugnayn xataa qaala famaa tasiiduunanii gayra taksiir wainama almacnaa macnuhu wuxuu yahay maa tasiiduunanii bimaa taquuluuna ilaa nisbatii iyaakum ila alkhasaarati yani wax kale ii kordhin maysaano inaan idiin nisbeeyo dad khasaare inaad tihiin maahay ayb oo warkiinan wuxuu xujo cad ii siinayaa inaan idinku xukumo kuwa khasaare ku dhex jiro ayb macnaha marka ugu fiican oo ugu saxsan sidaas weeyaan wayaa qowmi hadihi naaqat اllahi lakum aayat fadaruuha taأkul fi ardi اllah wla tmasuuha bisuءi fayaأkudakm cadaabu qariib wayaa qowmi qowmkayow haadihi tani naaqat llaahi ilaahay heshiisii waaye lakum idinka xaal ay idiin sugnaatay aayatan xaal ay tahay mucjizo fadaruu ka taga haa iyada ka taga iska daaya ta'kul ha cuntee fii ardillaahi ilaahay dhulkiisa ha korkiisa ha ka cuntee walaa tamasuuhaa ha taabanina bisuu'in xumi ha ku taabanina faya'kudakum ou idin qabto markaasi cadaabun cadaab ou idin qabto cadaabka oo qariibun dhowaanshiyo badan oo dhow idinku soo dhow facaqaruu way fayla gooyeen haa hashii bay boqlo gooyeen fa qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi saalix tamatacuu raaxaysta oo iska noolaada fii daarikum degmadiina dhexdeeda ku raaxaysta oo ku noolaada halaathata ayaamin fii halaathati ayaamin saddex maalmood dhexdood daalika kaagaasi wacdun yabooh waaye yabooha oo gayru makduubin mid lagu been sheegay aan ahayn ayb falamaa markii jaa-a uu yimid amrunaa cadaabkeennii markuu yimid najaynaa waxaanu korinay saalixan saalixan badbaadinay iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macahu isaga la jirkiis biraxmatin naxariis ayaan ku korinay naxariista oo minaa xaggeenna ka ahaatay wa min khizyi yowmi-idin wanajaynaahum waan korinay min khizyi yowmi-idin maalinkaas maalintaas sidaa wax loo halaagay dulligeedii ayaanu ka korinay ina rabbaka rabbigaah huwa isagu alqawiyu weeyaan mid xoog badan oo awood badan alcasiizu addoommadiisa yacni ka adag wa akhada aladiina kuwii waxaa qabtay dalamuu dulmi falay assayxatu baa qabatay qayladii baa qabatay halkii qaylo ayaa qabatay waa facla oo masdaru mara fa asbaxuu waxay ahaadeen fii diya fa asbaxuu waxay ahaadeen jaahimiina kuwa arruman oo jilbaha u kuudkuudado fii diyaarihim degmadoodii meeshii ay deganaayeen dhexdeeda kaan lam yaqnow kaanahum waaba iyaga oo lam yaqnow aan deganaynba fiihaa dhulkaa dhexdiisa kuwa aanba deganayn weeyaan xaalkooda sidaas oo kale alaa hooy ina hamuuda hamuud kafaruu rabbahum rabbigooday ku kufriyeen alaa hooy bucdan halaag lithamuuda ha u sugnaado oo halaag baa u sugnaaday reer thamuud halaagoodii iyo qaabkii uu ku dhacay marka yaa alla ka warramayaayo alla wuxuu leeyahay wuxuu yidhi nabiyullaahi saalix wayaa qowmi qowmkayow haadihi tani naaqatullaahi ilaahay heshiisii waayo ee geela kale iyo halaha kaleba sow ilaahay ma laha middaani maxaa loo leeyahay hashii alla waa kuwa kaleba allah iska leh ee middan waxaa loo leeyahay idaafo oo waxaa la yidhaha oo yacni tashriif loola jeedo hashaani iyada marka maadaama ay mucjizo ahayd yaa idaafada alle loo idaafeynaya tashriif macno tashriifaa ku jiro ashyaada alle loo idaafeeyana laba nooc waayo shaygu inuu yahay shay makhluuq oo gaar u soocan oo ilaahay subxaanahu watacaala ka soocan oo ka baxsan shay sidaas oo kalea marka ilaahay loo idaafeeyo idaafadu idaafatu tashriif iyo idaafatu milkin iyo idaafatu khalqin iyo waay middaan hadda siday ku socoto saas waay waxa alla loo idaafeynayo hadday yihiin shay aan keligiis taagnaan karin ilaa inuu alla qaa'im ku yahay maahane ee kaas idaafadaasi waa min waa sifo wa naam waa sifo loo min idaafati sifati ilaa mawsuufihaa oo haddii la yidhaha mathalan cilmullaahi kalaamullaahi qur-aankii oo kale waxaan soo marnay wain axadu min almushrikiina stajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaama allaahi ilaahay baa waxaa loo idaafeeyey kalaam kalaam keligiis meel ma taagnaan karaa iyadoo cid ku hadashay aynan jirin ma taagnaan karo idaafada marka kalaamka alla loo idaafeeyey waa idaafatu sifatin ilaa mawsuufiha cilmi baa ilaahay loo idaafeeyey xayaataa loo idaafeynayaa waxyaabaha la idaafeynaya acyaan haddaysan ahayn oo ay macaani tahay allana loo idaafeeyo macaanidaasi marka waxaa weeyaan sifo ayay alla u tahay waa sida marka salafku u qeexeen ugana hadleen a'imada ka hadashayna ibnu khuseyma kamida fi kitaabi tawxiid ayb waxyaabahan marka haddaan saan loo kala cadayninna waxa saan loogu cadaynayaa waxay tahay niman baa waxay yidhaahdeen kalaamullaahi marka la leeyahay naaqatllaahidaanay la mid taho kale ee sida hashaanba soo makhluuq maaha ilaahay soo isuma idaafaynin kalaamkuna waa makhluuq ay dhaheen wax ilaahay abuuray waaye sifo ilaahay leeyahayna maaha rabbiga aan caabudaynana ma hadlay dhaheen see loo kala saarayaa marka waxaa lagu kala saarayaa caqiidada in la daraaseeyo walidaalika kutubta caqiidada in la daraaseeyo saasay daruuri u tahay nacam oo weliba manbac saxiix a laga daraaseeyo nacam qofaan marka shaksi oo laa naaqata lahu walaa jamal oo aan wax caqaa-id badanaan macno ka daraasaynin ama aanba fahamsanaynba ayaa laga yaabaa marka kalaam saliim oo saxiix ah oo a-imadii ay qarireen inuu yidhaahdo waxaa saas ma aha saan waaye ama sidan ma aha ama saan waaye iyo inuu isagu markaa wax yidhaahdo xaqiiqduna waxay tahay qofku waxaa fiican waxa uu yaqaan bis inuu ka hadlo waxa uunan aqooninna inuu iska daayo ayb naaqata marka haadihi naaqatullaahi naaqada hashaani maadaama shay makhluuqo gooni u taagan ay tahay idaafada alla isu idaafeeye waa idaafatu tashriifin haadihi tani naaqatullaahi ilaahay hashiisii waaye lakum xaal ay idinka idiin sugnaatay aayatan xaal ay tahay mucjizo iyo aayad fadaruuha iskaga tagoo daaya ta'kul ha cuntee fii ardillaahi ilaahay dhulkiisa ha ka cunto walaa dhulka alla ha cuntee iska daaya walaa tamasuuhaa ha taabanina bisuu'in xumi ha ku taabanina oo ha dilinina ha u banbixinina fayakudakum markaa uu idin qabto cadaabun cadaab cadaabka oo qariibun dhow facaqaruuhaa way fayla gooyeenoo waa hashii bay boqno gooyeen hal nin baa boqno gooyey laakiin caam baa laga dhigay leanna raalli bay ku ahaayeen kulligood ayb fa qaala wuxuu yidhi tamatacuu raaxaysta fii daarikum daartiina degmadiinana aada degantihiin dhexdeeda ku raaxaysta halaathata ayaamin fii halaathati ayaamin saddex maalmood dhexdeed daalika kaagaasi wacdun waa ballanqaad ballanqaadka oo hayru makduubin mid lagu been sheegaya aan ahayn falamaa markii jaa-a amrunaa amarkeennii ou yimid oo cadaabkeennii ou yimid najaynaa waxaanu korinay saalixan saalix iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macahu isaga la jirkiisa biraxmatin baan ku korinay naxariis naxariista oo minaa xaggeenna ka ahaatay wa min khizyi yowmi-id laba towjiih oo oo naxwi ah baa ku jirto in la yidhaahdo waawdu waa zaa-ida xagga ecraabta leanna hadda waawdaani waxay cadfaysaa ma jirto ka horeeyo ayb oo marka kuufiyiin iyagu waxay leeyihiin waawdani marka yacni waa zaa-ida macnuhuna waxay tahay falamaa jaa amrunaa najaynaa saalixan waladiina aamanuu macahu biraxmatin minaa min khizyi yowmi-idin baan ka badbaadinay basriyiintuna waxay leeyihiin maya waawdaani waa macnaheeday joogtaaye najaynaada horeyna ku cadfan tahay caamil baana loo soo qadarayaa caamilka lasoo qadaraana min khisyiduna caamilkaasay ku tacalluqaysaa tarkiibkuna wuxuu noqonayaa wa min khizyi yowmi-idin ay wanajaynaahum waanu korinay min khizyi yowmi-idin maalinkaa cada dulligiisii baanu ka badbaadinay oon ka korinay ayb ina rabbaka rabbigaa huwa isagu alqawiyu weeyaan alla xoog badan oo awood badan u saaxiiba alcasiizu addoommadiisa ka adag wa akhada aladiina kuwii waxaa qabtay dalamuu dulmi falay assayxatu qayladii baa qabatay sayxadu maadaama ay tahay taaniif iska macnawi ah ay tahay ayaa marka taa in la geliyana waa bannaan tahay inaan la gelininna waa bannaan tahay marka waa aqada ficilkii wax ta-a ma gelinin ayb amase ta'da asayxatu ta'dii baaba ku jirta calaamatu taaniifkii maadaama marka mafcuulkii uu soo hormaray faacilkiina gadaal ou maray ee taadii waa laga goyn karaa ayb wa akhada aladiina kuwii waxaa qabat waa waxaa qabatay dalamuu dulmi falay assayxatu qayladii ayaa qabatay halkii mar ee lagu qayliyey baa qabatay ayb fa asbaxuu waxay ahaadeen jaatimiina kuwa arruman oo jilbahoodii u arruman fii diyaarihim degmadii ay deganaayeen dhexdeeda kaan lam yaqnow fiiha kaanahum waaba iyagoo marka ka-antaani marka waa mukhafafa min athaqiila ismigeeda marka waa damiir lasoo qadaraya iyaga u laabanaya kaanahum oo kale way marka kaan lam yaqnow kaanhum waaba iyagoo lam yaqnow aan deg deginba fiihaa ardadaa dhexdeeda aan deginba kuwa aan maashaaba deganayn ayayba ahaadeen waxaan jirin oo kale alaa ho ina tamuuda tamuud kafaruu rabbahum rabbigood ayay rabbigeeday diiday oy ku kufrisay alaa hoy bucdan halaagaa litamuuda u sugnaaday walaqad jaa-at rusulunaa ibraahiima bilbushraa walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah jaa-at rusulunaa rususheennii way timid ibraahiima bay u timid nabiyullaahi ibraahiim bilbushraa bay ula timid bishaaradii qaaluu waxay yidhaahdeen salaaman nusalimuka waan ku salaamaynaa salaaman salaam baan ku salaamaynaa qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim salaamun nabadgelya calaykum korkiina ha ahaato famaa labita ma dib dhicin nabiyullaahi ibraahim an jaa-a inuu la yimid kama dib dhicin bicijlin dibi dibiga oo xaniidin la solay oo dhagax lagu dubay inuu la yimid maba uunan ka daahin famaa labita marka labita bimacnaa ta'ahara waay ayb faacilkeeduna an jaa-adaas masderka laga dhalaalinayo macnuhuna marka wuxuu yahay famaa taahara ibraahiimu famaa ta'ahara majii'uhu bicijlin xaniid la imaatinkii ou dibi solon la yimid maba daahinba horowba ka keenay waay ayb walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah jaa-at rusulunaa rususheennii way timid ibraahiima bay u timid ibraahiim bilbushraa bay ula timid bishaaro qaaluu waxay yidhaahdeen salaaman nusalimuka waan ku salaamaynaa salaaman salaam qaala wuxuu yidhi salaamun nabadgelya calaykum korkiina ha ahaato famaa labita ma daahin an jaa-a inuu la yimid kama daahin arrintaa maynan daahin bicijlin dibi dibi la imaatinkiis ma daahin dibiga oo xaniidin maxnuudin la solay oo dhagax lagu dubay ayb aayad kalena marka bicijlin samiin dibi markaa cayilan ayuu u keenay meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa nabiyullaahi ibraahim waxyaabaha lagu ammaanay waxaa ka mida martisoorka isagaas ayaana marka laga qaatay innagana marka diinkeennii marka carabtiina wuxuu u noqday dabcan dhaqan nebiguna aada buu arrintaa usii kordhiyey aada buu markaa yacni uga hadlay oo wuxuu yihi nabiga salى اllahu عalayh wali waslama waman kana yu'minu biاllahi walyawmi اlaakhiri falyukrim dayfahu qofkii alle aakhiro rumeeye martidiisa ha karaameeyo saddex maalmoodna waayo martidu maalinta hore waxaa la yidhaha jaa-iza jaa-izuu siinayaayo wax fiican buu markaa ku marti soorayaa waxa laysku marti sooro waxa ugu sareeyo labada maalmood oo kalena lama mid ah dabcan maalintaa hore saddex wixii ka badan qofku inuu lasii joogo ma aha oo qofkiiba uu dambaajinayaa oo sunnada saddex maalmood wixii ka badan yaanu la joogin oo dhexdiisa uunan marka iskaga nagaanin ayaa nebigu sala allahu calayh waali wasalam uu yidhi iyaga marka dee dad bani aadam ay iska soo dhigeen falamaa markii ra-aa uu arkay aydiyahum gacmahooda laa tasilu inaynan gaaraynin ilayhi ila alcijli debi dibiga inaynan gaaraynin gacmahooda markuu arkay nakirahum ankarahum waa inkiray ficilkooda waa qoonsaday oo waa la yaabo waa inkiray wa awjasa wuxuu u qariyey minhum iyaga xaggooda qalbigii laabtiisiibuu ugu qariyey khiifatan cabsi laabtiibuu marka wuxuu ugu qarsaday cabsi waa ka cabsaday dad markaad aan la aqoonin magaaladiina yimid oo gurigiisii yimid oo haddana wixii uu u keenayna aan cunaynin tolow marka maxaa xaalkoodu muxuu yahay buu is yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen laa takhaf ha cabsanin innaa annaga ursilnaa waa nala diray ilaa qowmi luutin luut qowmkiisaan u soconnaayo naloo diray ayb wamra'atuhu haweentiisii saarana qaa'imatun tu taagan waaye fadaxikat way qosashay fabasharnaa waanu bishaaraynay haa iyadii baan u bishaaraynay biisxaaqa isxaaq baan ugu bishaaraynay wa min waraa'i isxaaqa isxaaq gadaashiisana yacquuba baan ugu bishaaraynay qaalat waxay tidhi yaa weylataa hooggayge aalidu ma dhalayaa walxaal ana aniguna cajuusun aan ahay qof duqowday aan ahay wahaadaa kanna baclii zawjkayga ninkaygu ninkayga uu yahay kanna shaykhan xaal uu yahay oday ina haadaa kan la shay-un shay weeyaan shayga oo cajiibun la yaab badan qaaluu waxay yidhaahdeen atacjabiina ma la yaabaysaa yacni ha la yaabin waaye min amrillaahi ilaahay amarkiisa miyaad la yaabaysaa raxmatullaahi ilaahay naxariistiisa wa barakaatuhu khayraadkiisa calaykum korkiina yay ahaatay ama ha ahaato ahlalbeyti yaa ahlalbeyti qoyskaanow innahu alle isagu xamiidun kula mahadiyo waayo majiidun marka sharaf badan oo sharaf u saaxiiba qisadii markaa nabiyullaahi ibraahim bishaaradiisii iyo iyuu alla ka waramayaa marka alla wuxuu yidhi falamaa ra-aa markuu arkay eydiyahum gacmahoodii laa tasilu inaynan gaaraynin ilayhi ila alcijli dibigii nakirahum ankarahum waa inkiray wa awjasa wuxuu qariyey fii qalbihi qalbigiisa ugu qariyey minhum iyaga xaggooda khiifatan cabsi waa ka cabsaday meeshaa marka waxaa laga qaadanaya cabsida dabiiciga ah ambiyada ilaahay waa waa ku bannaan tahay maxaa yeeley halkan nabiyullaahi ibraahim inuu cabsaday baa la sheegay dad adiga kuu yimid aadan aqoonin cuntadaadii aan cunaynin waa ka shakinaysaa waa ka cabsanaysaa marka cabsida suuratulqasasna de alla nabiyullaahi muusa waa ka yidhi fakharaja minhaa khaaifan yataraqab fakharaja minhaa khaa'ifan yataraqab marka cabsidu way ku bannaan tahay midda dabiiciga waa ku bannaan tahay ayb qaaluu waxay yidhaahdeen laa takhaf ha cabsanin innaa annaga ursilnaa waa nala diray ilaa qowmi luutin baa naloo diray wamra'atuhu waxaa haweentiisii saaro ahaydna qaa'imatun tu taagan ayay tahay wamra'atuhu xaaskiisana qaa'imatun mid taagan way ama waaw waawlxaal in laga dhigo markaa la yidhaahdo walxaal imra'atuhu haweentiisuna qaa'imatun ay taagan tahay laba tafsiir baa jirta ayaa ku jirta marka sitriga gadaashiisa ay taagan tahay amase markaa yacni ay u khidmeyneysa iyaga ibraahimna meesha uu fadhiyo labada tafsiirba baqawi waa keena fadaxikat way qososhay daxikad laba tafsiir baa ku jirto markiiba waa hayshayba xayd bay heshay oo daxikat bimacnaa xaadat tafsiirkaas markaa abu cubayda macmar bnu lmuhanaa oo ah ninka imaamu lbukhaari kitaabu tafsiir inta badan tafsiirka kelimaadka ninka uu ka keeno abu cubayda macmar bnu lmuhanaa iyo faraa iyo abu cubayd alqaasim bnu salaam saddexdoodaba way inkireen macnahaas mujaahid iyo cikrimana macnahaas wato oo fa daxikat bimacnaa xaadad ah luqada carabta laakiin waa lagu yaqaanaa daxikat bimacnaa xaadad ashcaar iyo gabayo carabta ayaa waxaa ku jira iyagoo u isticmaalayo xayd marka macnuhu haddii luqa carabiyana laga heli karo macno weji yeelan kara aimadii tafsiirka qaarna laga hayo iyagu maynan ogaanin qeyrkood baa ogaaday man calima xuja calaa man lam yaclam ayb macnaha labaadna waxay tahay fadaxikad sideeda in lagu wado waa qosashayba inay tahay fabasharnaahaa marka maxay ku qosashay dhowr tafsiir baa ku jira cabsi la-aantii laa takhaf markay yidhaahdeen bay faraxday oo faraxaas bay marka la qosashay ila awal cabsi baa gashay qaar waxay yidhaahdeen waxay la yaabtay waxay ku qosashay reer luud sida ay u moog yihiin iyo waxa kusoo socdo ayb macna sidaana waa la yidhi ayb macno kalena wuxuu yahay way qosasho waxay la qosashay bishaarada loo bishaareeyey haddii marka macnahan dambe la qabto bishaaraday ku qosashay la dhaho waa min baabi taqdiimi wa ta'khiir marka ile bishaarada waa soo socotaa moogtahay way soo socotaa iyada oo marka taqdiirku marka wuxuu noqonayaa wamra'atuhu qaa'imatun fabasharnaaha biisxaaqa wa min waraa'i isxaaqa yacquub fadaxikat markaas saasay ka dhigan tahay taqdiimka iyo taakhiirkana qur-aanku waa ku jiraa macaani badanoo noocaasa suyuudina itqaanka waa ku sheegayaa taqdiimka iyo taakhiirka waa uga hadlaa ayb zarkashina burhaanka sidoo kale wau uga hadlayaa fabasharnaa waa bishaaraynay haa iyadii baan u bishaaraynay biisxaaqa baan ugu bishaaraynay wa min waraa'i isxaaqa isxaaq gadaashiisana yacquuba baan ugu bishaaraynay haddii qiraa'ada lagu wado yacquubu haddii la yidhaah oo la godana dee waxay noqonaysaa mubtada mu-aharo min waraa'idaa khabar muqadama wa min waraa'i isxaaqa isxaaq dabadiisa gadaashiisana yacquubu waaye ayaa ahaanaya sidaa marka inay tahay meeshan culimada marka waxay ka fahmaan waxaa la ysku khilaafaa man huwa dabiix midkii yacni nabiyullaahi ibraahim labadiisa wiil midka uu go inuu gowraco damcay ee suuratu saafaat falamaa balaga macahu sacya qaala yaa bunaya inii araa fi lmanaami anii adbaxuka fandur maada taraa kee waaye ma isxaaq maamase waa ismaaciil culimada marka waxay u badan yihiin ismaaciil inuu yahay waxayna ka qaateen aayaddan siday uga qaateenna u fiirsa waxay tahay ee nabiyullaahi ibraahim waxaa loo bishaareeyey isxaaq inuu u dhalanayo isxaaqaasuna inuu noolaanayo oo yacquub dhali doono waa loo sheegay oo waa ogaa imtixaankuna dabcan dee arrintan marka wiilkaaga gowracna waa arrin imtixaan oo ku jiro ee haddiiba uu og yahay cunugani inuu ilmo dhali doono ou hubo hadduu isxaaq ahaan lahaa ee arrintaasi maba aysan ku adkaateenba leanna ballan allow ba haystaa inuu dhali doono cunugan isxaaq inuu dhali doono yacquub ilmo inay u dhalan doonaan buuba ballan haystaa arrintaa marka imtixaan adag ma noqonayso ile wax loogyahay waaye laakiin ismaaciil baunan ogeyn inuu wax dhali doono iyo in kale maunan ogeyn isagaa lagu imtixaanay marka inuu gowraco habkaasay marka culimada uga istimbaabeen leanna ibtilaha iyo imtixaanku waa shay adiga caaqibadiisa aadan waxba ka ogeyn waayo imtixaan ile shaygan haddaad caaqibadiisaba lagu sheegay imtixaan ma noqonayo marka shaygu markaad laakiin isleedahay armuusaan noqdaa noqonin haddii mar la yidhi isxaaq waxbuu dhali doonaa haddana isagii in la yidhaha gowrac ee inuu wax dhalay doonouba ogyahayba markiiba waa ku yacni imtixaan arrintaa adag mma noqonaysa ee imtixaanka marka alla ku ammaanay nabiyullaahi ibraahim waa midkan ismaaciil walidalika dabiixu waa ismaaciil falamaa aslamaa watallahu liljabiin wanaadaynaahu an yaa ibraahiimu qad sadaqta ru'yaa midkii la yidhi waa ismaaciil ayb qaalat waxay tidhi yaa weylataa hoogayge weylataa marka hoog hadda iyada u yeeran maysa laakiin waa kelmad carabkooda ku dareersaday gaar ahaan haweenka markaay wax ka yaabiya arkaan yaa weylata a-alidu ma dhalayaa wa ana aniguna walxaal ana anigu cajuuzun aan ahay habar markaa duqowday aan ahay wa haadaa kanina bacli zawjkayga xaaskaygii uu yahay shaykhan xaal uu yahay oday uu duqoobay see wax u dhalaynaa macnaha asbaabtii ma leh ina haadaakani la shay-un shay weeyaan cajiibun la yaab badan qaaluu waxay yidhaahdeen atacjabiina ma yaabaysaa min amrillaahi ilaahay amarkiisa miyaad la yaabaysaa ha la yaabin macnaha amar alle meeshan amar allah ka socdee raxmatullaahi ilaahay naxariistiisa iyo wa barakaatuhu barakooyinkiisa calaykum korkiina ha ahaadeen ahlalbeyti yaa ahlalbeyti qoyskaanow ahlalbeyti marka in munaada ahaan loo nasbiyo iyo takhsiis ahlalbeyti haddaad reer ibraahim tihiin takhsiiskuna waa kaas inahu alle xamiidun mid la mahadiyo waayo majiidun sharaf badan oo sharaf u saaxiiba falamaa markii dahaba uu ka tegay can ibraahiima ibraahim xaggiisa alrawcu argagixii markuu ka baxay uu ka tegay wa jaa-athu ay u timid albushraa bishaaradiina ay u timid yujaadilunaa wuxuu nagula doodayay fii qowmi luutin akhada wuxuu gudagalay yujaadilunaa inuu nala doodayo fii qowmi luutin luut qowmkiisa inuu nagula doodayo ina ibraahiima ibraahim la xaliimun mid dulqaad badan weeyaan awaahun allabari badan ayb muniibun oo yacni soo noqosho usaaib mid soo noqdo ah yaa ibraahiimu ibraahiimow acrid jeeso can haadaakan xaggiisa iskaga jeeso arrinkan ka leexoo ka jeeso inahu shanigu wuxuu yahay qad jaa-a waxaa yimid amru rabbika rabbiga cadaabkiisii baa yimid oo kuwan u yimid wa inahum iyaguna aatiihim kuwa uu u imaanayo weeyaan cadaabun cadaab cadaabka oo gayru marduudin ku la celinaya aan ahayn ayb falamaa markii dahaba can ibraahiima ibraahim xaggiisa uu ka tegay alrawcu argagixi wa jaa-athu lbushraa bishaaradiina u timid yujaadilunaa akhada wuxuu gudagalay yujaadilunaa inuu nagu nala doodayo fii qowmi luutin luut qowmkiisa doodaasna waxay ahayd hadday mu'miniin ku jiraan ka waran hadday intaasoo mu'miniina ku jiraan ka waran ilaa markii dambe uu yidhi hal addoono mu'mina hadduu ku jira ma halaagaysaan mayay dheheen ma halaagayno ee markaasuu yidhi luud baaba ku dhex jiree markaasuu wuxuu waa ta u dhahaya alle fii suurati alcankabuut walamaa jaa-at ibraahim marka marka uu dhahaya yani qaala ina fiiha luutan qaaluu naxnu aclamu biman fiiha lanunajiyanahu waahlah markuu dhahaya w doodu marka suurat lcankabuuda looga warramay ina ibraahiima ibraahim laxaliimun mid dulqaad badan waaye awaahun alla bari badan muniibun soo noqdow yaa ibraahiimu ibraahiima u acrid isaga jeeso can haadaakan xaggiisa ka jeeso oo arrintan yacni ka tago ka jeeso inahu shanigu waxa uu yahay qad jaa-a waxaa yimid amru rabbika rabbigaa amarkiisaa yimid wa inahum iyaguna aatiihim kuwa uu u imaanayo waayo cadaabun cadaab cadaabka oo gayru marduudin ku la celinaya aan ahayn hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed